taliyaha ciidamada booliska gobolka baydhabo neelmahad cabdiraxmaan aadan oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada baydhabo ayaa waxa uu ka hadlay israfaaseen xalay siidkii ka dhacay xaafada lagu baxday ee magaalada baydhabo taa oo u dhexaysay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya israfaaseyntaasi oo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaabac inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku geeriyootay halka todoba kalena ay ku dhaawacmeen oo uu ku jiro wiil yar oo sideed jir ah halka inta kalena ay ahaayeen maleeshiyaadkii arooska gelbinayey balse taliyuhu waxa uu saxaafadda u sheegay in ay arrinkaasi u dhacay si qalad ah islamarkaana ay isu dhaceen ciidamo boolis ah oo gudanaya waajibaadkooda iyo maleeshiyaad gelbinayay aroos sida uu hadalka u dhigay isagoona intaas sii raaciyey taliyuhu in iminka ay u fadhiyaan sidii ay u xalin lahaayeen shaqaaqadii xalay siidkii ka dhacday magaalada baydhabo ee gobolka baay adadu weeay bacdulmasrid ka dhacday magaalada baydhabo iyo meeshii ku dambeysay sahadaas waxay ahayd ciidamo booliiska oo ku jiro shaqo habeennimo baara iyo isgoysyada gaadiidka sidii xeerkaba u ahayd bishaani bil xigtay lugugay habeenkii bay shaqeeyaan ciidankaas goobaha isgeysiday joogaan gaadiidka baana waxaa la falaya shabaab waxaa la adkaynayaa amniga waxay la kulmeen ciidanka asiga ahaa niman dhalinyaro oo maleesiyada aroos wato oo gaadiid saaran ayay la kulmeen bacdulmaqrib si kastaba ku dhacdee way isku khaldameen qaladaas baa dhacay waa la israsaasay cid kastaba rasaas ha bilowdo waana go sidoo kale taliyaha ciidamada booliska gobolka baay waxa uu tilmaamay in arrinta aanan loo bedelin xaalad qabil sida uu hadalka u dhigay xaaladda ayaa iminka degan wadow dhalinyaradii gelbinaysa arooska weli ay sheegayaan in ay ka argudan doonaan kii rasaasiyey sida ay hadalka u dhigeen waa ciidamada booliska iminkana waxaa jira odayaal u fadhiya sidii ay u xalin lahaayeen wixii ka dhacay xalay magaalada baydhabo oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac